halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee v o e da idinkaga imaaneysa washington
waa maalin sabti ah bisha februarina waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika waxaan halkan idinka daadahaynayaa sahre cabdi axmed iyo anaa ismaciil xuseen farjar
sheekha nin weyn buu ahaa toddobaatan iyo lix sano u jiray marka dadka ayuu waxbari jiray mudarisiinta mushaaikhiinta waaweyn ahlusunna waljamaca ayuu ka mid ahaa maadaama nimankan ahlusunnana ol ay yihiin ay dirirayaan oo ay weliba hadda ay la dirirayaan nimankan siyaabahaas ay u dilayaan is dadka aan waxba loo barin oo diinta la ilibtiro sidaas wey ujeeddada sidaas wey hadafkoodana sidaas wey
sheekh isaaq xuseen mursan oo ka tirsan ciidama culamaa udiinka baydhabo oo ka hadlaya dilkii loo geystay wadaad kale oo ka tirsan culimmada ehlusunna waljameeca oo saaka lagu dilay magaalada baydhabo goordhow ayaadna dhegaysan doontaan qodobada kale ee aad maqli doontaanna idaacaddayda galabnimo waxaa ka mid ah guddoomiyihii baarlamaanka jabuuti oo maanta la aasay waxa aad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee dhambaalkiiyo salaamaha uu ka mid yahay hase yeeshee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in wadaad caan oo ka tirsanaa culimmada ehlusunna waljameeca laguna magacaabo sheekh aadan wariish lagu dilay saaka halkaasi dableyda dilkaasi geysatay ayaa baxsatay waana sheekhii saddexaad ee sanadkan gudihiisa lagu dilo magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh wariyahayaga ayaa warkan ka soo dira baydhabo
sheekh aadan wariish oo ka mid ah culamaa udiinka sida weyn looga yaqaano magaalada baydhabo waxaa lagu dilay gurigiisa xilli uu ka soo baxay salaada subax sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan magaalada baydhabo lama oga ilaa iyo hadda sababta loo dila shiikha wuxuuna ka mid ahaa culammada sida weyn looga ixtiraamo gobolka baay sheekh isaaq xuseen mursal gees dheere oo ka mid ah culamaa udiinka ahlusunna ee magaalada baydhabo ayaa v o a u sheegay in dilka sheekh aadan wariish ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab kuwaasi oo doonaya buu yidhi inay caburiyaan culamaa udiinka soomaaliyeed waxay ahayd horta sheekha nin weyn buu ahaa toddobaatan iyo lix sano u jiray marka dadka ayuu waxbari jiray mudarisiinta mushaikhiinta waaweyn ahlusunna waljamaca ayuu ka mid ahaa maadaama nimankan ahlusunnana ol ay yihiin ay dirirayaan oo ay weliba hadda ay la dirirayaan nimankan siyaabahaas ay u dilayaan is dadka aan waxba loo barin oo diinta la ilibtiro sidaas wey ujeeddada sidaas wey hadafkoodana sidaas wey marka ilaahay wuxuu noo caddeeyey in ballanqaaday ninkii nin mu'min ah gardaro ku dilo in cadaab geyn jiro cadaabkaas oo mu'minun aliman aad iyo aad u xanuun badan oo weynin badan sidaasuu ilahay noo sheegay marka kuwaas intaas ayaan u sheegaynaa inay kasoo toobakeenaan ilahay subxana wataala u toobakeenaan ay shacbigooda ay dhinaca gees ay ka raacaan dhinaca kale iskahorimaad hubaysan ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaanka moodamoode ee duleedka magaalada baydhabo dagaalka ayaa wuxuu u dhexeeya ciidanka ethoobiya ee kooxda al-shabaab waxaana la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen saddex ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay
xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka kenya philip godana ayaa saacadihii hore ee saaka dabley ku toogatay gurigiisa oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada nairobi weerarkan ayaa imanaya toddobaad un kadib markii dabley ay toogasho ku dileen mudane ka tirsan baarlamaanka kenya yaasiin ciise wardheere ayaa warkan ka soo diray magaalada nairobi mudanihii hore ee deegaanka mooyaale laga soo dooran jiray filip galma godanah ayaa saaka waa berigii hore lagu dilay gurigiisa kadib markii dabley hubaysani ay weerar ku soo qaadeen aqalkiisa oo ku yaalay xaafadda sekomow ee magaalada nairobi ciidamada amniga ee goobtaasi iyagu haatan ku sugan ayaa sheegay in dableydaasi ay dhac u geysteen aqalka mudanaha islamarkaana ay hanti iyo ka qaateen agab kale waxaana cabashooyin arrintaasi ka muujinaya dadka deggan xaafadda sekomow oo tilmaamaya in amaandarradu ay ku soo noqnoqonayso deegaanadaasi dadka ayaa qaar ka midii maqlayeen waa berigii hore ee saaka marka weerarka lagu qaaday aqalka godana iyagoo garaacaya derbiyada oo jebinaya meelo kale waxaanay ku beegnayd saddexdii saqdhexe wakhtigaasi oo la mid ah wakhtigii toddobaadkii hore faras magaalaha nairobi lagu dilay mudanihii baarlamaanka ee deegaanka kabete mujai oo shalay la aasay waxaana lala dilay laba ka mida ilaaladiisa iyo nin ka mid ahaa darawaladiisa waxaa la sheegayaa in lasoo qabtay nin isagu watay qoriga loo yaqaano jitri oo ka mida qoryaha la tuhunsan yahay lagu dilay ninkaasi oo khamiistii la horgeeyey maxkamad ku taala magaalada nairobi weerarkaasi markii uu dhacayey ee ay nimankaasi hubaysani soo weerareen xalay saqdii dhexe aqalka mudanihii hore ee deegaanka mooyaale waxaa aqalka ku weeliyey marwadiisa kule galma godana oo ka tirsan golayaasha komishinada golaha madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya madaxdeeda oo iyada iyo saddex carruura uu dhalay la sheegay inaan wax weerarkaasi ka soo gaarin dhaawac
muddadii kama dambaysta ahayd ee loo qabtay in lagu hirgeliyo xabajoojinta looga gol lahaa in lagu qaboojiyo khilaafka dagaal ee ukrain ayaa waxay isu soo dhoweysay dhinacyada maanta oo sabtiya kadib maalinkii hore ee shalay ahayd markii dagaal uu ku dhex maray ciidamada ukrain iyo gooni u goosadka ruushka uu taageero dalkaasi xabajoojintan ayaa wakhtigeedu wuxuu ku egyahay caawa oo saqdhexa ah xilliga yukrain dhowr maalmood kadib markii hogaamiyaasha yukrain iyo ruushka faransiiska iyo jarmalka ay isku raaceen caasimadda belaruus ee miniski ayaa xabajoojintan la gudagalay
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo oo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatana dalka jabuuti magaalada jabuuti waxaa maanta lagu aasay guddoomiyihii baarlamaanka jabuuti idiris arnaud cali oo habeen hore ku geeriyooday magaalada nairobi wariyahayaga ramadaan muuse ayaa tegey aaska waxaana uu la kulmay madaxda ka qayb gashay aaskaasi qaran ee maanta loo sameeyey idiris arnaud cali cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha baarlamanka somalilan tacsiyadan jabuuti ay soo gaadheen gudoomiyihii baarlamanka jabuuti idris arnaud cali gudoomiye dareenkaagu siduu yahay maxaad se ku xusuusataa gudoomiye arnaud alla yarxamo
waa dareen murugo ilaahay ha u naxariisto jannadiina ha ka waraabiyo dembidhaafna ha siiyo walaalkeen idris arnaud cali waa gudoomiyihii baarlamaanka jawriyadda jabuuti aan walaalaha nahay waxaa saaxiib wanaagsan waxaa nin muxtarima magac weyn dadka ku leh waxaa nin dhammaan gobolka aad looga yaqaano hadday baarlamaan tahay iyo hadday shacbi tahayba waxaan tacsidaa gaadhsiinayaa madaxweynaha jabuuti iyo shacbiga jabuuti iyo qoyskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan dadka somalilanba oo ka soo qayb galay aanu matelayno waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadiina ka waraabiyo dhammaantiina samir yemen naga siiyo waxaa lagu xasuusan doonaa nin dadka isku waday oo baarlamaanka isku waday oo saaxiib weynoo somalilanna ahaa oo inaga baxay baanu ku xasuusan doonaa haddii ilaahay ka dhigo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan maxamed biixi yoonis tacsiyadda ayaad soo gaadheen xaggan jabuuti dareenkaagu siduu yahay wallaahi waxaan dareenkaygu yahay innaa lilaahi wa innaa liilayhi raajicuun waxaanu ka soo qayb galnay geerida ku timid marxuumka guddoomiyihii baarlamaanka jabuuti mudane idiris arnold cali waxaanu ilaahay uga baryanaa ilaahay inuu naxariistiisanna ka waraabiyo ilaahay eheladiisii iyo dadku ka tegey iyo shacbiga reer jabuuti iyo madaxweynaheeda iyo baarlamankeeda iyo ummadda muslimka oo dhanna waxaanu leenahay ilaahay samiryaanha naga wada siiyo ubadku ka tegey caruurtiisii iyo reerkiisii iyo dadkiina waxaan leenahay samirya iimaan innaa ilayhi wainaahi raajicuun wuxuu ahaa nin aad loo yaqaano wuxuu ahaa nin ummadda regionku taqaano wuxuu ahaa nin aad iyo aad shacbiga soomaaliyeed meel kastoo joogaan sharaf iyo qadarin iyo qiimeyn u hayaan waxaanu ilaahay uga baryaynaa naxariistii janna ilaahay inuu ka waraabiyo waananu soo ducaynaynaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wakullu nafsin daa'iqat ilmowt ilaahayna naxariistana ha ka waraabiyo alxamdulilah rabbilcaalamiin mudane mahad cabdalle cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya bismillahi raxmaan iraxiim waxa weeye waxaa noo suurta gashay inaannu ka soo qayb galno aaska iyo sagootinta aaska qaran ee walaalkeen marxuumkii gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jabuuti iyada oo ay weliba sii mudan tahay inaannu meydkii wax ka soo gelbinnay oo aannu nairobi wax ka soo qaadnay oo aannu halkan la nimid waxa weeye gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo dhiggiisa ahaa oo soo bixi kari waayey awgeed maadaama waajib dastuuri ah ay tahay inuusan dalka isaga iyo madaxweynuhu ka soo wada bixi karin hal mar madaxweynahoo maqan gudoomiyuhu ma soo bixi karayo sidaas ayay noqotay inaannu wafdigayagu aannu doorkiisii u buuxinno oo aannu nairobi u aadno oo meydka u soo galbinno xusuusta uu gudoomiyaha waxa weeye idriis arnowd uu runtii baarlamaanka soomaaliya iyo shacabka soomaaliya uu ku reebay waxaa kow ka ah inuu ahaa gudoomiyihii baarlamaan ee albaabka u furay in madax heerkaas ahi ay soomaaliya soo gasho waxa weeye markii baarlamaanka iyaga la dhaariyey gudoomiyaha wuxuu ahaa wafdigii ugu ballaadhnaa ayuu soo kaxeeyey wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee abid baarlamaan soomaaliyeed horteeda resentn ka jeediya waxa weeye tacsidaas aannu u wadnay baarlamaanka jabuuti iyo shacabka jabuuti aannu u wadnay kaasi wuxuu ahaa codkii mahad cabdalle cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka qaybgelaya aaskii guddoomiyihii baarlamaanka jabuuti waxaa ka horreeyey guddoomiyaha baarlamaanka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo wasiirka arrimaha dibadda maxamed biix yoonis oo la hadlayey wariyahayaga ramadaan muuse oo jabuuti ku sugan
waa tahay galab wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waxaa maalinkii labaad ka soconaya magaalada torono shir ay wada qabanqaabiyeen jaamacadda torono iyo hay-adaha midaynta oo ka shaqeeya howlaha arrimaha bulshada gaar ahaana soomaalida kanada kulankaasi waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday wadamada maraykanka iyo kanada falastiin axmed iimaan ayaa joogtay madasha shirkaasi warbixintan ayaana kasoo dirtay goordhoweyto weerarkii bishii januari ka dhacay magaalada baariis ee dalka faransiiska ayaa keenay in madaxweyne obama inuu dib xilli ugu qabto kulan in muddo ah la sugaya in la qabto kaasoo ujeedadiisu ay tahay in la ogaado halka ay salka ku hayaan waxyaabaha keena falalka argagixisnimada iyo sida looga hortegi karo in dhallinyarada aysan ku biirin ururada ka dagaalamo wadamada iraaq iyo siriya bayaana dhowaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne obama oo lagu dhaleecaynayay falalka argagixisnimada ayaa madaxweyne obama aad uga taxadaray in uusan isku xirin falalkaasi iyo diinta islaamka isagoo ku baaqay in la xusmeeyo diimaha si guud kuna tilmaamay dadka falalkaasi geystay mujrimiin mid ka mid a daawooyinka ugu fiican ee caqiidooyinka ku dhisan nacaybka doonaya in dadka maskaxdooda lagu bedelo si ay u noqdaan kuwo mayal adag ayaa waxaa tusaale u ah sida bulshadeenna kala duwan ay nabadda ugu nooshahay dulqaadka iyo soo dhowaynta qof kasta oo wanaagga door ka qaata oo ay ku jiraan dadka aaminsan diimaha kala duwan marka qaar khatar adag ayay u muuqataa inaad aragto qawlaysato ama dad u soo tafahaytay dhibaataynta shacabka iyo inay qalqalgeliyaan amniga xaafadaha aad ku nooshahay muuqaal ay hay-adda f b i dhowaan soo saartay ayaa waxaa ka muuqda mid ka mid ah dagaalyanada ururka daacish oo ku hadlaya lahjadda ingiriiska ee inta badan looga hadlo waqooyiga amerika taasoo kordhisay walaaca uu maraykanku ka qabo arrimaha argagixisada iyadoo saraakiisha maraykanku ay sheegeen in dhallinyaradu ay u nugushahay in maskaxdooda si fudud loo bedelo laguna shukaamiyo inay markaasi ku biiraan ururka daacish hanaanka la dagaalanka qowlaysatada ama gaangistarada iyo in dhallinyarta laga waaniyo arrimaha noocaas oo kale ah ayaa waxaa hadda wada waaxda booliska ee magaalada los angeles iyadoo hanaankaasi loo adeegsanayo sidii looga hortegi lahaa in dhallinyarta maskaxdooda la bedelo oo ay ku biiraan ururada markaasi ka dagaalamo wadamada iraaq iyo syriya afhayeenka aqalka cad ee maraykanka john enest ayaa sheegay inay jiraan bulshooyin iyaga iyo laamaha amniga ay dhex mareen wada shaqayn wanaagsan oo si fiican ku dhammaatay muslimiin badan ayaa ka soo horjeeda in dhallinyarta baylahsan maskaxdooda la bedelo sidaa daraaddeedna madaxweynuhu wuxuu kulankaasi la hadli doonaa hogaamiyaasha diimaha iyo laamaha ammaanka inay markaasi noqdaan kuwa warbixinada muhiimka isweydaarsada dhinaca kale dadka markaasi saluuga arrimahan ayaa sheegaya inay adag tahay in la gaaro go-aan loo dhan yahay oo miro dhal ah oo lagu ogaan karo waxa keena inuu qofku ku biro ururada argagixisada philip lawson oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha amniga ayaa sheegay in kulanka looga hadlayo dadka mayalka adag uu yahay daruuri I think it's important to keep a fo- to keep a very particular focus here. Um, I would agree that they need to make sure that they're focusing specifically on uh, waxaa mechanisms and muhiima reasons why people would in be arrintan involved in this halkan form of laga abaaro extremism, for example.
waxaan ku raacsanahay inay u baahan yihiin inay hubiyaan inay diiradda saaraan si qeexanna ay u tilmaamaan waxyaabaha sababaya in ay dadku ka mid noqdaan ururada mayalka adag haddaba kulankan ka dhici doona aqalka cad ee maraykanka ayaa ah kii ugu horreeyey noociisa kaasoo dhex mari doona madaxweynaha maraykanka barack obama iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska iyo hogaamiyaasha diinta iyadoo kulankaasi la sheegay inuu yahay tallaabo wanaagsan oo dhanka fiican loo qaaday
cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay dhegaystayaal waxaa iga xusuusina in warbixintii hore ee aan uh, ugu talagalnay arrimaha kanada iyo soomaalida halkaasi ku shiraya ee ka hadlaya arrimaha argagixisada iyo dalka maraykanka mas-uuliyiinta ka socotay ee kanada aysan noqon laakiinse ismaaciil
saharisaad sheegtayba warbixintaasina haatan ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa waxaa maalintii labaad ka soconaya magaalada toronto shir ay wada qabanqaabiyeen jaamacadda toronto iyo hay-adda midayn hay-adaha midaynta oo ka shaqaysa howlaha bulshada gaar ahaana soomaalida kanada kulankan ayaa waxaa kasoo qayb gelayay mas-uuliyiin ka kala socday wadamada maraykanka iyo kanada falastiin axmed iimaan oo joogta madasha shirkan ayaa warbixintan noo soo dirtay kulankan oo looga hadlayay dhallinyarada iyo xagjirnimada rabshadaysan ayaa looga dooday sababaha keena iyo sida ay isugu xiran yihiin waxyaabaha ka dhacaya dalalka dibadda sida afghanistan soomaaliya syriya iyo wadamo kale oo caalamka ah oo ay rabshado ka jiraan iyo halkan waqooyiga ameerika iyo yurub jabriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda c r d ee magaalada muqdisho oo ka mid aha ka qaybgalayaashii kulankan ayaa ka waramay cabsida iyo walwalka ay waalidiin badani ka qabaan in caruurtooda ay gacantooda ka baxaan oo ay u galaan kooxaha xagjiriinta ee rabshadaha ka wada meelo badan oo caalamka ah sidoo kalena waxa uu ka hadlay sida ay marar badan isugu xiran yihiin waxyaabaha dunida ka dhaca iyo xagjirnimada dhallinyarada ku nool wadamada galbeedka markii wadamada uu burburka ku dhacay ha noqdaan wadanka afghanistan ha noqdo syriya ha noqdo ciraaq soomaaliya iyo wadamada noocaas lamida ee weliba ku raagtay burburka inta badan waxaa abuurmay jawi siyaasad cusub waxaa abuurmay meel banaanay noqotaa banaanka wuxuu suurgal ka dhigaa inay burburaan wax la yidhaahdo kaabayaashii qaranka ama wadanka jira taana waxay suurgal ka dhigtaa in abuurmaan jabhado waxa burbura xiriirkii ummadda ka dhexeeya taasna waxay sahashaa dad badan oo tirsanaayo dareen colaadeed tirsanaayo in dembi laga galay tirsanaayo in diintooda dhibaato la gaarsiiyey inay abuurmaan kuwaasna waxay suuragal ka dhigaan si ay u suura gasho wadamada ama dadka ay ku eedeynayaan dhibaatada inay geystaan dhibaato u geystaan marka dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhaqan wadamada yurub maraykanka kanada ayaa waxay inta badan dareen ka muujiyaan inay soomaaliya ka qayb galaan dagaalada ka socdo ayagoo muujinaya in dagaaladaas in dhibaatada meesha ka dhacday yihiin arrimo lagu dhibaateynao muslimka sidoo kale waxaa kulankan intii uu socday lagu xusay sida ay dhanka kalena isugu xirmaan ama xiriir u leeyihiin marka ay dhallinyaradu ku hungoobaan hamigooda qurbaha ee xagga nolosha gaar ahaana waxbarashada iyo shaqooyinka iyo sidoo kale xagjirnimada farxiya cabdi oo shahaadada b h d da ku sameynaysa waxbarashada ayaa u aragta in ay dowladda kanada aysan wax dan ah ka gelin hoosudhac dhinaca waxbarashada oo haysta dhallinyarada soo galootiga ah waxaana weydiiyey bal haddii cilmi baaristeedan ay ku ogaatay farqiga waxbarasho ee la sheegay inuu u dhexeeyo wiilasha iyo gabdhaha oo inta badan la sheegay in gabdhuhu ay ku horeeyaan dhanka waxbarashada oo ay kaga wanaagsan yihiin wiilasha iyo halka ay marayso guud ahaan heerka waxbarashada ee soomaalida kanada kasoo qaad gobolka ontario la yidhaahdo oo xukum laga xukumay magaalada toronto wasaaraddiisa waxbarashada waxay samaysatay meel level ah qofka levelkaas ka hooseeyo in uu waxbarashada ku liito boqolkiiba siddeetan carruurta soomaalida marka aniga researchiga samaynayay oo ahayd labadii kun iyo sagaalkii ilaa iyo labadii kun iyo labiyo tobankii carruurtan waxaan ogaaday in ay boqolkiiba siddeetan ku hooseeyeen waxbarashada ay ka hooseeyeen meesha dowladda ontario ee ugu talagashay inay joogaan cunuga averageka ama normalka meesha loogu talagalay way ka hooseeyeen marka wiil iyo gabar ma kala saari kartid kulankan ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galaya xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada gaar ahaana soomaalida ee ku jira dalka maraykanka xaashi shaafi oo shirkan uga yimid dalka maraykanka ayaa ka waramaya waayo aragnimada ay doonayaan inay la wadaagaan soomaalida kanada ay iyagu uga faa'iidaysteen maraykanka waxaa isleenahay waa ugu muhiimsan tahay in lala wadaago oo isleenahay way noo shaqaysay ayagana way u shaqaynaysaa waxaa ka mid ah reflectionka bulshadu inay iska dhex aragto waddankaas ay qaybta ka yihiin hadday noqoto shaqaalaynteeda hadday noqoto waxbarashada markii minnesota waxaa noo shaqeeyey ugu qiimaha badan waxay ahayd markii dhalintii naga tagtay oo dagaalada qayb ka noqotay dhibaatada ay geysteen ma aanan lahayn waxa aan maanta haysanna ma aanan haysan taa waxay abuurtay in la wada fadhiisto dowladdii iyo law enforcement iyo hay-adihii amnigaha iyo bulshada ay wada fadhiistaan doodo badan iyo wada hadal badan kadib dadkuna ay yidhaahdeen waxaan u baahan lahay horta ciidamadan amniga ah inaan qayb ka noqono oo ka muuqano waagi horena iska taabuuba iska ahaydba tii waxay dhalisay maanta in minnesota ay haysatay ilaa shan iyo toban dhalinyaro ah oo uniform labisan kama hadlayo military iyo airforce waa jiraan kuwaas waxaan qaada locally hay-adaha amniga ee localka ah ka mid ah laba wiil baa ilaa hadda sergent ah inaha shariifka deputy shariifka ugu horreeyay soomaaliya ah waa jooga marka waxaas dhan waa exaambulo wanaagsan oo lala wadaagi karo wadamada kale si ay exaamble ugu noqdaan soomaalida ku nool qurbaha ayaa la sheegaa in xilliyadii hore ay u kala qaybsanaayeen fikrado qabiil kooxo iyo weliba ururo balse dhibaatada aan intaba salka ku lahayn ee kasoo wajahda dhanka xagjirnimada ayaa hadda u muuqata mid midaynaysa in ay si wada jir ah isugu tagaan islamarkaana ay iska wareystaan sida ay uga hortegi karaan khataraha dhallinyaradooda soo wajahaya falastiin imaan v o a toronto
waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim iyo ibraahim xasan daandurey ayaa nala socodsiinaya
waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha intaanan warqadaha u gelin haye heesta aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waxay tahay horta caasha qudaad ma leeyahay caasha quwadaad waa leeyahay qofkii la caashaq haddii la helo hay aamine cabdullaahi waxay leedahay caasha quwadaad male marka malaha waa qof iyo sidii uu u asiibo iyo dhinacii uu ka soo galo qof qudaad buu u helaa qof qudaad buu u waayaa marka aamine cabdullaahi caashaqeeda wadaad male bay leedahay heesta caashaq wadaad maleh iyo aamine cabdullaahi xirse ayaan ku bilaabaynaa barnaamijka hambalyada sida weeldanoo shamay biyo looga wabiya waanad idhaafta culimada wanaagsani webi bayna sara tegay wadadiina ka ambaday sida weeldanoo shamay biyo looga wabiya waanad idhaafta culimada wanaagsani ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadayagu wareejaan walbahaar ku imaadhigo ama iyo wateniyo walduxaatiyo idin hadayagu wareejaan walbahaar ku imaadhigo caashaqu wadaad male wala loogna kuma hadho waan waana kala tagin caashaqu wadaad male wala loogna kuma hadho waan waana kala tagin waxbay dabibina awdkaani sanadle waxbahay dabibina awadka aan isaragne wahabkaygu yuurura waabayday maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay wahabkaygu yuurura waabaydaygu maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intii aana waalay caashaqu wadaad mare wala loogna kuma hadho hoy waa waana kala tageen caashaqu wadaad mare wala loogna kuma hadho hoy waa waana kala tageen waxbahay dabibina awadka aan
yaa salaam nimo aad waraysanina weli haddii aad ugu yeedhaanna wax miyuu u taraya waa tahay aamin cabdulaahi waxay tiri markii dambe ibraahinow ma waxbay itarayaanbay markii horeed soo ma Hay.
markii dambe waxay tiri waxbay itarayaan haye malaatan dambaa la qaatay intaasoo ee aayadaha qur-aanka hadday wax ku tari waayaan waa dhibaato markaa inay wax tarayaan baa la hubaa aad bay umahadsan tahay aamin cabdulaahi xirsi iyo heesta caashaqu wadaad ma leh ibraahimo dhinac waraaqaha ma jalecnaa dhinacooda dhinacii warqadaha caashaan kaa horeeya warqadda ugu horeysa waxay naga soo gaartay hooyo budeya sayid cusmaan iyo hooyo triig bashiir caleen iyo hooyo nasri bashiir caleen iyo ibraahim cabdi khaliif iyo saciid cabdi khaliif iyo jees cabdi khaliif iyo jacfar cabdi khaliif iyo farxiya aadan ibraahim iyo nimco axmed sheekh cabdulaahi iyo bashiir axmed sheekh cabdulaahi qadar cabdi ammaan iyo raxmo cabdi ammaan iyo bashiir daahir xaaji iyo cabdulaahi nuur qadiim dhammaantoodna waxay joogaan ethoobiya waxayna jecel yihiin inay halkan ka salaamaan taaniirna ay uga diraan maxamed cabdi khaliif cami iyo ifraax cabdi sooyaan oo arooskooda uu ka dhaca bay yidhahdeen goday waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina waayo waxaan leenahay arooskaasi in uu eebba ka dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqo la kulma eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadan waa warqad tahniyada goordhow ayayba soo dhacday ibraahinow waxaana ay ka timid aabe cabdulaahi maxamed xaashi khadiib iyo hooyo nuura xasan samatar xamdi cabdulaahi khadiib iyo muna cabdulaahi khadiib iyo hani cabdulaahi khadiib iyo axmed cabdulaahi khadiib muxsin cabdulaahi khadiib iyo hibaaq cabdulaahi khadiib baa la yiri iyo sidoo kale salaad geele bootaan waris food bootaan iyo wariyaha v o a magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere waxay tahniid aroos u dirayaan maxamuud cabdulaahi maxamed xaashi khadiib iyo xaawo xersi diriye oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya wiil iyo caano gabar iyo caano ayaa loogu duceeyey aroos loo aayo baa la leeyahay innaguna waxaanu leenahay aamiin dhinacii heesaha ayaan caashi ku noqonaynaa heesta kale aan dhegeystayaashan u hayno waa xujo waxaa ku luqaynaysaa yurub genyo
xantadayntii haleesha inti xumahaa ku fogan maxaan uga jaray xidhiidhika xantadayntii haleesha inti xumahaa ku fogan maxaan uga jaray xidhiidhika agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay agtada anoo anigu u xiisay inta dumarnimo xishaday xogtada maxaan waraystay haddaan xarka galay jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xil imaada dhexdeena mar kale mar kale caashiqu xurubo xujada timitaan ku diiday haddaan xarka galay jacaylka adigu ka xuntahay iswaaga inuu xil imaada dhexdeena mar kale mar kale caashiqu xurubo xujada timitaan ku diiday jacaylka haddaan xurumeeyo xanaansho haddaan xaqasiyo weliba xeerkiiso dhowro jacaylka haddaan xurumeeyo xanaansho haddaan xaqasiyo weliba xeerkiiso dhowro midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay iskayga midkaan ku suray midkaan xushayeen jecladay midkaan qalbigii qalbigii ku xidhay iskayga midkaan ku suray midkaan xushayeen jecladay shaqa xaggiisa xusiyo u samaynintaalo shaqa xaggiisa xusiyo u samaynintaalo haddaan xarka gala jacaylka adigu ka xun tahay iswaaga
codka macaan fanaanada yurub geeniyo ibraahimow heesta aadba madaxa ugu ruxaysay iyo heestii xujo maxaa kaaga baxay haddaadan saas yeelinayo haddaan saas
intaas jaceylkii baa wuxuu noqdaba maaragtay isagoo dhan oo xujo socotuu noqday aad iyo aad waa tahay yurub geeyo iyo heesteedii xujo intaasaan ku dhaafna ibraahin warqad baan hayaa aan baldhac ka siiyo waxa ay ka timid waxa halkan hambaliyo kal iyo laaba ka diraya baa la yiri annaga oo kale ahee waxay kale yihiin hooyo faadimo nuur afey iyo hooyo carabo xaaji guudcad iyo jamaaludiin cali macalin iyo maxamed cali macalin iyo axmed cali macalin iyo ibraahim cali macalin iyo nuuriye cali macalin iyo sacdiye cali macalin iyo xaliimo aadan qala baa la yiri iyo warla maxamed iyo dhammaan shaqaalaha hay-adda h i v a baa la yiri dhammaantood waxay tahaniyada u dirayaan nuur cali macalin iyo caasho dhicis xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya gaar ahaan baa layidhi xaafadda layidhaahda kamoor maalintii axadda oo ay taariikhduna ahayd baa layidhi shan iyo tobankii bishan february ee sanadkan laba kun shan iyo toban ducada waa xaggiina baa layidhi marka arooskaas ka dhacay xaafadda kamoor ee ku taala degmada mandheera ee dalka kenya ibraahim maxaa u rajeynaysaa waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo mid aad khayr iyo bashbashba kala kulantaan dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray maxamed qorane xaashi dhoore iyo saara qorane xaashi dhoore iyo ifraax qorane xaashi dhoore iyo caasho qorane xaashi dhoore iyo ayaan qorane xaashi dhoore iyo caruurteeda iyo hooyo saciido macalin cabdulaahi aw cali iyo caruurteeda iyo hooyo khatra macalin cabdulaahi aw cali iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen hooyo faatumo macalin cabdulaahi aw cali iyo hooyo fartuun macalin cabdulaahi aw cali iyo hooyo shukri macalin cabdulaahi aw cali iyo hooyo maryan xaaji maxamed aw cali iyo caruurteeda iyo hooyo nadiifo xaaji maxamed aw cali iyo caruurteeda iyo hooyo waxay yidhaahdeen xaawo xaaji maxamed ow cali iyo caruurteeda iyo hooyo aamine macalin cabdulaahi iyo caruurteeda iyo hooyo ubax hurre iyo hooyo khadiijo xaaji iyo abti safaari macalin iyo abti axmed macalin iyo abti sheekh bashiir macalin waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaaba ay hawada u mariyaan aabe mukhtaar jaamac karinle iyo waxay yidhahdeen hooyo faadumo qoran xaashi oo gabadhi ugu dhalatay dalka etoobiya gaar ahaan dirdhaba waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey aamino carfi mukhtaar waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo diinteeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya ibraahimo heesta xigtana bal noogu dar heesta kale aan dhegeystayaashana usoo qabanayna caasho waa heesta halkudhigeedu yahay soo ujeedadeenii ha soo kumaan aflixin waa tayaa ku luqeeya waxaa ku luqeynaya saade cali warsame iyo cabdi baadil
Thank you.
Thank you.
nolol aya tin wacan ilaahowna sii codadkii saade cali iyo cabdi baadil ayaan intaas kaga gudbaynaa dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caashicuud haye dhinaca waraaqaha mar kale haddii aanu jalleecno waxaa halkan tahaniyad aroos ka diraya dadka kale ah baa la yidhi cabdulqaadir maxamed faarax hooye canab faarax xasan iyo aabe cabdulaahi maxamed ciise iyo hooye aamine cabdi xaaji iyo hooye muxubo faarax iyo hooyo nimco faarax iyo nabadoon cabdi khayr faarax iyo sidoo kale faadumo cabdiraxmaan caqiib iyo caasho cabdiraxmaan caqiib iyo sacdiye maxamed cumar iyo saciid maxamed iyo doctor samsam cabdulaahi iyo guddoomiyaha isboortiga mudug baa la yidhi iyo dhammaan kooxaha ka tirsan gobolka mudug waxay tahaniyad aroos u dirayaan maxamed cabdulaahi boos iyo jawaahiro axmed maxamed waxay yidhahdeen v o a waxaan idinka codsanaynaa inaad noo soo daysaan tahniyadan waad mahadsantihiin asaate ibraahim oo tahniyad waa annagan akhrinaynaa lama soo sheegin inuu aroos yahay in ubad dhashay laakiin waxaa loo hambalyeynayaa si kastoo ahaataba maxamed cabdulaahi boos iyo jawaahiro axmed maxamed waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray abti sheekh shaafici macalin iyo abti axmed macalin iyo abti axmed cali faarax iyo caruurtiisa iyo abti cabdikafaar cabdulaahi iyo maxamed bashiir cabdulaahi iyo shukri bashiir cabdulaahi iyo igraam maxamed yuusuf iyo kawsar maxamuud iyo sacdiyo kadfaa iyo waxay yidhaahdeen shariifo xongor iyo caruurteeda iyo ayeeyo xido iyo caruurteeda iyo hooyo idil iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen cabdi sayid macalin iyo abti mukhtaar macalin iyo cabdulaahi axmed weli iyo adeer xasan xaashi dhoore iyo caruurtiisa iyo adeer cabdi daahir xaashi dhoore iyo caruurtiisa iyo eedo siraado xaashi iyo caruurteeda iyo adeer bashiir xaashi iyo caruurtiisa iyo cabdishakuur sheekh nuux iyo caruurtiisa iyo khadre cabdisalaan iyo ilmo cusmaan xaashi iyo weliya ayaanle cabdulaahi jaamac iyo weliba dhammaan waxay yidhahdeen reer jaamac karinleh oo jooga dunida dacaladeeda waxay taaniyo jecel yihiin inay u diraan aabo mukhtaar jaamac karinle iyo hooyo faadumo qorane xaashi oo gabari ugu dhalatay ethoobiya dirdhaba waxaanay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey aamino carfi waxaana ay boga barayaan inay soo barbaarto aamiin aniguna aamiin ayaan raacinayaa sida laba walaala ibraahim goor waa kugu dambeys heesta lur jaceyl inaan noqo inaan noqono waa libin sida laylo iyo qaysna inaan noqono lama huraan waa aada lagu halqabsadaa qays iyo layla marka waa lama huraan baa li qays iyo layla inaan sidoodii kale noqono maxaa diidaya
cabdulqaadir xasan nageeye codkiisa iyo heestii lur jacayl
sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha ana lahasha awga ಮಲ್ಲದು ಹುರ್ದದ ಬಾ ಅನ್ನಲ್ಲ ಹಶ ಆಗ ಮಲ್ಲದು ಹುರ್ದದ ಬಾ ಸಹಬೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲ್ಲೌಲ ಈಗು ಹೇಸ goolaadan tahay inaan liito ma og tahay hadaadaad igolaadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali baydha iyo roob inaan noqonno waa libin sida lug iyo faras colaa inaan noqonno lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqonno waa libin sida lug iyo faras colaa inaan noqonno lama huraan anna labalabiyo ciil malado hurdadaaba anna labalabiyo ciil malado hurdadaaba lixda saaxabenima lilowla iigu heesaa hadaadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay hadaadaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku way igu kali sida looxa iyo diin inaan noqonno waa libin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqonno waa libin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqonno lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo lexdasa habenima ilowla iigu heesaa haddaad adigu ladan tahay inaan liito ma og tahay mase waaba lumayo lubka weygu keligay
codka fanaanka cabdulqaadir xasan nageeye ibraahino bal hees kale haddaan kusii qabanna maxay kula tahay waraaqihii intiina soo gaartay dhegeystayaashu ay soo dirsadeen waa nagan dhammaynay marka bal heesaan dhegeystayaasha uga tagno yaaba heli kara haye bal mid kusoo dhuf waxaan u soo qabanaynaa waa istaahishaa waa istaahisha maxaan istaahila ibraahino maaniga horta sharaf waaw sharaf waan istaahila alla ilaah asiibak cabdidiini codkiisa macana iyada ayaana kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmi doono dhegeystayaasha ibraahim maxaan leenaha waa anigoo ah ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ahaa cashe ibraahim oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
Summer.
codkaasi wuxuu gebagaba u yahay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cuudi iyo ibraahin daandure ayaa inala socodsiinayay haatan haddaan qaar ka mid a qodobada wararka ugu waaweyn idinku rogaal celiyo wararka imanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in wadaad caan ahaa oo ka tirsanaa culummada ahlusunna waljamaaca oo laguna magacaabi jiray sheekh aadan wariish lagu dilay saaka halkaasi dablayda dilkaasi geysatay ayaa baxsatay waana sheekhii saddexaad ee sanadkan gudihiisa lagu dilo magaalada baydhaba xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka kenya philip godana ayaa saacadihii hore ee saaka dabley ay ku toogatay gurigiisa oo ku yaala xaafadda ka tirsan magaalada nairobi wararkan ayaa imanaya toddobaadkan un kadib markii ay toogasho ku dileen mudane kale dabley aan la aqoonsanini wararka naga soo gaadhay dalkan maraykanka iyaguna sheegaya in madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu ku tilmaamay dilkii saddexda qof ee muslimiinta ah loogu geystay goob waxbarasho oo ku taalla gobolka north carolina inay ahayd dil arxandarro ah iyo arrin argagax leh madaxweynaha ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay qofna isaga oo ku sugan dalka maraykanka inaan loo bartilmaameydsan karin sabab la xidhiidha cidda uu yahay sida ay u eg yihiin iyo waxa ay aaminsan yihiin madaxweynaha ayaa sidoo kale daaha ka rogay in hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i in ay baadhis ka bilowday dilkan dhegaystayaal waxaa intaa gabagabo koo ah baahinteennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anoo ismaaciil xuseen farjartan iyo intayn idaacadaha soo socda ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.